إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا asalaamu calaykum dhegaystayaal idilkiinba meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawo axadaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dil iyo kufsi loo geystay gabar yar ayaa ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda etoobiya kulan wada tashi oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ka dhacay gobolkaas boqolaal askar dhaawacyo ah oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay dareemayaan xaalad amni darro iyo inay la kulmaan dayac kaga yimaada dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ay ka geysanayaan duleedka degmada afgooyaha ee gobolka shabeellaha hoose wiil dhallinyaro ah ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka wajeer ee ka mid ah dhulka ay gumaysato dowladda kenya ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا waa afarta muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriyada kuna astaysan toddoba iyo labaatanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga kuwooda ugu door karoon iminkana ku soo dhowaada iyagoo faahfaahsan dil iyo kufsi loo geystay gabar yar ayaa ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda etoobiya saacadihii lasoo dhaafay waxaa mid ka mid ah xaafadaha magaalada jigjiga laga helay meydka gabar yar oo toban sano ah taasoo dil iyo kufsi lagula kacay gabadhan la dilay ayaa lagu magacaabi jiray ugubaad waxaana la dhigay mid ka mid ah isbitaalada jigjiga maamulka ay etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa isku dayaya inuu qariyo dhacdadan isagoo ehelka gabadha ku qasbay inaysan ka hadlin falka foosha xun ee lagula kacay gabadhooda ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga cidda ka dambeysay dilka ugubaad balse wararku waxay sheegayaan in lagu tuhunsan yahay dilkeeda inay ka dambeeyeen dadka etoobiyaanka ah ee ku nool jigjiga haddaba arrintani ayaa qayb ka ah dhacdooyinka xanuunka iyo murugada xambaarsan ee sida joogtada ah uga dhaca dhulka ay dowladda etoobiya xoogga ku haysato waxaana dhowr mar sidan oo kale halkaasi uga dhacay kufsiyo loo geysanayo carruurta da-doodu ka yar tahay tobanka sano si kastaba marka laga yimaado dhaqamada iyo falalka foosha xun ee ka baxsan shareecada islaamka ee ay geystaan ciidamada etoobiya iyo askarta soomaalida ee ay ku adeegato ayaa geesta kale waxaa jira falal kuwan la mid ah oo marar badan siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada muqdisho iyo gobolada qaar ee ay ka arrimiyaan maamul goboleedyada ka jira dalka kulan wada tashi oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ka dhacay gobolkaas waxaa ka waramaya cadnaan xaaji muxsin kulankan oo socday muddo maalmo ah islamarkaana ay barbar socotay dooro sharci ah ayaa waxa uu dhex maray odayaasha iyo waxgaradka jufada waasuga ee ka tirsan beesha gaaljecel iyo maamulka islaamiga ah ee hiiraan kulankan oo ay sidoo kale jufadu ku dooranaysay nabadoon ayaa waxaa ka soo baxay bayaan odayaasha dhaqanka ee jufada oo goobta ka hadlay ayaana sheegay inay dhaqangelin doonaan qodobada lagu heshiiyey waxaa ka soo baxay bayaankaas hadda noola akhrinayna beesha waasugu way qaadatay wayna ku qanacsan tahay waxa waaye da'na waa nahay adduunyada si walba ay wax u dhacaayeen farxadda maanta meeshaan taalla iyo walaalaha isu yimid oo nabadoonka lagu duubay xiisadeeda xamaasadeeda adna hayso shirka dowladda noo socota sharciga toban maalmood ayay noo soo socotay si sharaf leh oo aad u qiimo badan ayay noogu soo dhammaatay shirkii noo socday oo noo barbar socday waxaa isagana si sharaf badan sana qiimo badan ayaa noogu soo gabagaboobahaya ayagana dadka waa xiise dhigaan inaan la xiise dhigin sida ilaahay dartiis ood beesha looga soo xoli aad ula shaqaysiin annagana waa idin garab taaganahay waana idinla shaqaynaynaa nabadoonow dadka inad isugu yeertid waa ku dardaarmaa degse iyo ambishiliinba waa daawa bina'aadan inad ka sii daraataano waa kugu dardaarmaa dadka qaar dadaa lagu wadaado dembiil maran inaad iisu diri haysid waa ku dardaarmaa dadka daba xiriiray ma lahan dibinta mooyaane inaad deeqsi noqon haysid waa ku dardaarmaa dadkaan oo dhammaa ku doortee ku dadaali hay dantooda dadkaan oo dhammaa ku doortay dadkaan oo dhammaa ku doortay
sheekh guuleed abuune bahaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo munaasabada ka hadlayey ayaa dardaaranno u jeediyey odayaasha jufada waasuga ee ka tirsan beesha gaaljecel toban qodob baa ka soo baxday kulanka qiimaha badan bayaanka ayagaa iska leh soo baxay beesha waa suge ayagaa soo saaray sidaa arkayseen qodobka ay u horumariyeen waa wixii lala soo diray waa wadiifatu alambiyaai warusul waxay u horumariyeen dowrka ay ku leeyihiin dacwada iyo diinta alleh in dadka muslimiinta la gaarsiiye wakhaasatan beesha ay maanta ayagu waxgaradka u yihiin bay u horumariyeen waana shaqadii lagu yaqaanay ama lala soo diray ambiyada ilaahay rususha ilaahay waxay tusinaysaa garaadkooda iyo ufuqooda sarrayntiisa iyo fahamkooda fiicnaantiisa iyo maanta in aan joogno meel fiican ayay tusaale u tahay waana idinkaga mahad celinaynaa ka wilaaye ahaanna waxaan idin ballanqaadaynaa inaan idinkula shaqayno dacwadaas ilaahay idin dacwadaas iyo marka risaaladaas iskama shaqayn karto ma socon karto haddaan laga celinin cidda cadow ku ah qodobka labaad sian walaaluhu waxay ka dhigeen in ay garab taagan yihiin si buuxdana ula shaqaynayaan walaalahood mujaahidiinta ah raggaa shaqaynaya jihaadka maanta socdana ay u yihiin cudud iyo xubin garab taagan runtii waa tusaale fiican waa wax aan ku faraxno oo qiimo weyn ah meesha maanta ay dadkeenna marayaan abaalkiinna ilaahay ha gudo subxaanahu wa tacaala dowladii noo soo socotay iyo kulankii wadatashigaha oo noo soo socday wuxuu noogu gebagabaysan yahay halkan jufadan oo nabadoonka dooratay iyo kulankaba la qaadatay wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay beelaha dega wilaayada hiiraan galab istaagu muujinayaan mujaahidiinta kuwaas oo wilaayada hiiraan ku wareejiyeen xoolo nool iyo agab kale oo kala duwan si guud maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku hoos nool ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa mar weliba yeesha kulamo wax ku ool ah oo looga tashanayo aayaha waddanka boqolaal askar dhaawacyo ah oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay dareemayaan xaalad amni darro iyo inay la kulmaan daayac kaga yimaada dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh waa kan cali aadan oo faahfaahinta qodobkaas eegaya askartan oo muddo bilooyin ah ku xaraysan guri ku yaala magaalada muqdisho ayaa lagu soo warramayaa inaysan helin daryeel caafimaad oo joogto ah cunto nadiif ah iyo ilaalo amni oo rasmi ah taas oo welwel iyo cabsi ku beertay wararka ayaa sheegaya in qaar ka mid ah askarta dhaawaca ah ay la tacaalayaan xaalad caafimaad oo sii xumaanaysa maadaama aysan helin daaweyn ku habboon mid ka mid ah askarta dhaawacan oo ka hadlay xaaladda uu ku sug yahay ayaa warbaahinta u sheegay in halkaas ay ku dayacan yihiin mahad salaad ewalaan waxaan ku tebaynaa dhaawacii badnaayoo horaa ku tebaynaa haddaana dhaqan fiicnaynuu sameeyey dadkii xilkii haay shan nin shalay oo xilkii ka xayuubiyey beergaran wuxuu u soo dhigtay nig agaasimihiisoodayoo xilkii ka qaadou haayaa gibdhihiina jikada alaabta ka arursadou yiri annaku haddaan nahay dadka dhaawaca oo meesha jooga isku aamini ma hayno gabdhahan ka hiri ma hayno meeshay galaana la gelaynaa hanalaga tashado meesha halalaga dhaafay gabdhihii iyo agaasimay ugu dambeyn ale boorsadiina meesha ka qaata todoba bilood dadkii annaga meesha nagu haynaa doo tago aa ku baaba-aynaa annagu waxaan nahay dad bukaan ah maadaama xilkii laga qaaday sanbalolshe iyo agaasimihii meesha lagu hayba labadoodiiba boorsoodiina ka qaataa la yidhi annaguna dadkaas meesha yaallaan nahay xagaanaana meel ku gaadhin meeshaanu joogi loo male askartan ayaa sidoo kale sheegay inaysan helin cid ay si toos ah ula xidhiiri karaan oo ugu jawaabta cabashadooda taas oo sii adkaysay xaaladooda waxaa intaa dheer in goobta ay ku xaraysiyihiin aysan ahaynin mid rasmi ah oo loogu talagalay daryeelka dhaawacyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ay ka geysanayaan duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku saabsan warkaas waxaa inoo haya cabdulqaaliq macalim cabdiweli saacadihii lasoo dhaafay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ayaa waxa ay madaafiic ku garaaceen deegaano dhaca duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose habeen hore madaafiic ay ku garaaceen tuulo ku taalla duleedka degmada afgooye ayay ciidamadu ku dileen laba haween ah halka ay ku dhaawaceen isla laba kale oo dumar ah dadka ay beegsadeen waxaa ka mid ah hal qoys oo dhammaystiran kuwaas oo ay guryaha ku dumiyeen sida uu sheegayo mid ka mid ah dadka deegaanka magaaladii ummadii waa dhamaatay ummadii shabeellaha hoose cidna kuma jirta halkii ku jirna weli lagu garaacayaa idin kor taagan rusheynayso meel ay ka shaqaysan ma haystaan waxay haystaan malahan arsaaqada ay ku cuno lahaayeen ma haystaan wixii ay ka haysteen wax xooga looga qaato waxay haystaan malaha waxdeeda laba gabdhood oo- oo oo dhaawac ka noqotay laba gabdhood kale oo ku dhimatay cid dhan baabacday oo wax lagu duuli waay cid dhan family dhan oo awoowey ayeeyo iyo ilmahooda dhaleen ilmahoo sii dhaleen kusir jiray kurka guriga lagu korbaabiiyey taas oo kale fool xum waaye ciidamada shisheeye ee duulaanka gardaro ku jooga dhulkan muslimka ah ee soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey sii kordhiyey dhibaatooyinka ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed waxaana ugu dambeysay dil ay u geysteen dad beeraley ah oo ku sugnaa deegaan u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wiil dhalinyaro ah ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka wajeer ee ka mid ah dhulka ay gumaysato dowladda kenya waa kan waryaheenna maxamed muudey abo muslim oo faahfaahinta qodobkaas inoo haya saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad hubaysan ayaa waxa ay deegaan ku yaala gobolka wajeer ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan deegaankaas wiilka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray jibriil cabdulle khayre oo labaatan iyo kow sano jir ah qaar ka mid ah ehelada wiilka la dilay ayaana ka warbixinaya qaabka loo dilay wiilkooda waa sitaa warin waan jooga labaatan iyo hal sanada labaatan iyo kow warniyow meeshan adiga uun xalay goor uun na- eh, suqda dhexaaya asiga iyo ilmo kaloo ciyaal oo meel iska umbareerayena xabad ay koox ku fureen annaga marka meeshii saaka markaas waaga baryay unbaa ilmihii kale farxadkoodii imaaday cunugii markaan anuu magaalada iskaga dhexa oo dhinac ka jooga la malaynayay ilmihii xalay waxay dhaheen xataa xabadaha qaar meesha dad maqlayaa jire laakiin ayna wax ku dhinteen waxaan la ogaada saaki aniga ninka ilma adeeran nahay nin oo adeerkay yaa dhalay adeerkay meel ribaa liiraan rabadigelya iskahay saaka ana soo socda un bigbigi loo hormade isa yarka jay liira adeerku aad waa dhintaa yiri meeshaan bigbigi ribaan imaado soo luweyna ribaan imaade bigbigi lameedka istaa wari oo nimaad ninka xal lix saaca un la dilaa liidha ninka nin akhris ku jira oo oo iska ardayaa tahay labaatan jiraas tahay si luu dilo ma naqaano wax raadsada ma naqaano duur baa un luu dili muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dhulka n f d ee ay gumaysato kenya ku sii kordhayay dilalka iyo tacdiyaadka ay ciidamada kenya iyo burcadda hubaysan u geysanayaan dadka soomaalida ah dhegaystayaal warkii fiidnimo ee aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waanaga intaas waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu